dadka deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed ee etoobiya gumaysato ayaa saacadaha soo socda isku diyaarinaya inay wajahaan boqol siddeetan iyo laba gaari iyo ciidan badan oo etoobiyaan ah kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay dhac ka waday deegaanada soomaalida xoogga loogu haysto deegaanka dacwaley oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo xoogan oo u dhexeeyey maleeshiyaadka ay xabashadu dhistay ee liyu booliska iyo dadka deegaanka ayaa imika lasoo warinaya in etoobiya isu dadguraysay maleeshiyaad hor leh ciidankan xasuuq iyo dhibaato ba-an ku haya dadka deegaanka ayaa imika u muuqanaysa inay garab ka heleen dowladda xabashada etoobiya oo markii horeba iyada dhisatay kuwaas oo doonaya qancinta dadka shacabka mid ka mid a dadka kasoo horjeeda xadgudubka ay maleeshiyaadka liyu booliska ka wadan dhulkaas ayaa ka warbixiyay tallaabadan ay qaaday dowladda xabashada etoobiya caawa waxaan kasoo galay dacwaley waxaan nahay qayladoon wararkaasi lagu soo gaarayaan ciidankii new bolis loodhan jiray joogay ilaa cafarkii ku jiray waa lasoo raray sabab kalan looma sarin waxaa laydhi caawa meeshan laydhaa dacwaley laf dhuun gashay noqotay caawa gam ha laga dhigo kaarta kale wataana waxay doonayaan caawa inay sameeyaan waxay yidhahdeen hargeysa iyo dacwale ha la kala xidho halkaa ciidan ha la dejiyo abukar axmed iyo dacwalena ha la kala xidho ciidan halkaa la dejiyo laankeyrta iyo dacwalena ha la kala xidho ciidan ha la dejiyo cafuufley iyo dacwalena ha la kala xidheedin afartaa meelood baa caawa layidhi ciidan ha la dhigo niyo booliskii ciidankii kalena imika waxaa lagu qaybinayaa halka la idhahdo adigu meel iyo caraagta ciidanka caawa lagu qaybinayaa laba iyo siddeetan gaadhi buu nin timo weyn oo imika soo hadlay oo sheekii wuxuu yidhi halkan imika boqol iyo laba iyo siddeetan gaadhi oo tigir baax joogayn qabaal waa caawa ilaahay baan horta leenahay oo qadarka ilaa cidina ma dhaafto intii malageed galna way naga dhimanaysaa laakiin caawa waxaa loogu talagalay in gam laynaga dhigo ilaahayna ma odhanin muddooyinkii lasoo dhaafay etoobiya ayaa sii kordhisay boobka iyo dhacay u geysanayso dadkeena soomaaliyeed ee degan dhulka ay gumaystaan iyadoo u maraysa maleeshiyaadka ee dhista ee loogu yeero liyu booliska